قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah silsilado qoraxyo ah ayaa maanta askar ka tirsan dowladda federaalka lagula eegtay deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo ku dhowaad toban carruur ah oo uu aabahood askari ka tirsan dowladda federaalku u dilay saddex dollar ayaa dalbaday inay cadaalad helaan tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho uu geystay nin dhibarka looga jiro taas oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada burco ee waqooyiga soomaaliya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si bareera magaalada muqdisho ugu dilay qof shacab ah xilli ay barakicin wadeen waxaa isu soo taraya bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ee sida carada leh kaga hadlaya heshiiskii xaaraanta ah ee dhowaan badda soomaaliya loogu saxeexay dowladda xabashida etoobiya shil khasaare kala duwan geystay ayaa ka dhacay dalka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran silsilado qoraxyo ah ayaa maanta askar ka tirsan dowladda federaalka lagula eegtay deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo silsilado ah la beegsaday ciidamadan kuwaas oo meelo kala duwan lagula eegtay deegaanada farwaamo towfiiq iyo werkoy oo dhammaantood dhacaduleedka magaalada kismaayo ayaa askartan qaraxyada lagula eegtay waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada qaraxyada lala beegsaday ku dhowaad toban carruur ah oo uu aabahood askari ka tirsan dowladda federaalku u dilay saddex dollar ayaa dalbaday inay cadaalad helaan mahad cuweyd ayaa ka waramaya
jimcaale aadan isxaaq geeda gooyo oo ahaa nin shacab ah ayaa waxaa dhowaan magaalada muqdisho ku dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka askariga ayaa dilay ninka rayidka ah xilli uu gurigiisa ugu tegay kana dalbaday lacag uu ku lahaa ugu horrayn wiil uu dhalay ninka la dilay ayaa ka warramaya qaabka loo dilay aabihiisa qofka la dilay maanta aabbahay oo ahaa qofoo shalay oo intuu u shaqeeyey oo geed u suray ba wuxuu ku yidhi lacagtii way qaldoontay kadib asna waa ka soo tegay markuu ka soo tegay xaafadda yimid maalinta labaad u tagay maalinta labaad markuu u tagay lacagteeda isii oo dhahay lacagtii isii markuu dhahay nin ciidan oo ahaa guri oo ciidameed waxsaasoo ahaa intuu gudaha gelay oo qori inuu soo qaatay oo qori ku dhuftay markii haddii saas ay tahay aniga cadaalada u baahannahay maanta haddaan shacabna aan qoraysin qof wax noo dhicinaa oo walaalka haddoo jiro ha noo dhiciyo sidoo kale xaaska ninka geeriyooday iyo gabar uu dhalay ayaa iyaguna warbaahinta uga warramay falkan dilka ah ee uu geystay askari ka tirsan dowladda federaalka
lacagtiisaa loo dilay darteeda waa kuu soo tuuray iyo iima soo tuurin ay isku dagaaleen wax yar isugou dhahay gurigow galay qoriyo uu la soo baxay waa dila kolley insha allah kolley asaa sebagsaday horta asaa aaqare waxa u jiraa ninkaas kolley horta sagaal carruuruu ku tagay kii tobanaada calooshayda ku jira iyo labo oo asiga ayuu awoowo u yahay oo ayagana aabbahood iyo gabadha soo kala tageen aabeer haddoo la daraa lagu dil cadaalad ma haysan aabeer qofkuu dila xataa nolol ma sheegin lacagtan uma sheegna askarta dowladda federaalka ayaa marar badan sidan oo kale waxay magaalada muqdisho ugu dileen dad shacab ah oo aan waxba galabsan tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho oo geystay nin dhimarka looga jiro taas oo ka dhacday deegaan hoos yimada degmada burco ee waqooyiga soomaaliya cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya deegaanka naaf madoobey gobolka togdheer waxaa mar kale ka dhacay dil iyo dhaawac uu geystay nin dhimirka looga jira kadib rasaas oo uu ku furay goob maqaaxiya oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah sida la xaqiijiyey waxaa ku waxyeeloobay rasaastan afar qof oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta maqaaxida waxaana ku dhintay saddex qof halka uu dhaawac culus soo gaaray qof kale kaasoo la geeyay isbitaal ku yaala degmada burco ee gobolka togdheer qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaalka ahaa ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen magaalada inaaf madoobe nin dhimar ka xanuunsanaya ayaa rasaas ku furay maqaaxi ay dad shacab ay fadhiyeen halkaa waxaa ku geeriyooday saddex marxuum oo iminka cusbitaalka la soo gaarsiiyey ee tallaagada ku jira saddex kalena way ku dhaawacmeen ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacatayna ilaahay u boogadhayo Een, shilkaa waxaa geystay ee, nin nimarka ka xanuunsanaya san horeba u sheegay ninkiina wuu xidhan yahay isaga iyo qorigiisaba waa la qabtay waana la hayaa Een, saldhiguuna ku jiraa
ee, gobolka togdheer ah, waxaa ka dhacday mashaqo xun ee, gaar ahaan ee, meesha loo yaqaano muxuu ahaa afmadoobe mashaqo xun baa ka dhacday ee, afar qof ee, ayaa dhibaato soo gaadhay afartaa qof saddex qof waa ku naf waayeen ee, waxaan filayaa hal qof oo kalena dhaawac culus ayuu runtii cusbitaalka lagu keenay ninkii dilka iyo dhaawaca geystay ayaa la sheegay in la dhigay xabsiga odayaasha degmada qoryaale ayaa waxay dadka deegaanka in afmadoobay ka codsadeen inay soo sheegaan dadka dhimirkala ee hubeysan si dadka looga qabtay inta ay waxyeello geysan Een, waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo bulshada gobolka togdheer ka mid ah ciddii noocaas oo kale ah ee qoryo sidata ama ha xanuunsato ama iyo xanuunsane in ay lasoo sheego isla goobtaas haddii ilaahay ka dhago ayaa lagu xakameynaya laguna qaban doonaa Ee, qof kasta oo shacab ah oo qori sitana waxaan u sheegaynaa in tallaabo laga qaadi doono maalmo ka hor ayay ahayd markii isla deegaanka in afmadoob oo hoostaga degmada qoryaale ee gobolka togdheer uu nin dhimirkala uu ku dilay saddex ruux kuna dhaawacay saddex kale waxaana markaasi dadka deegaanka sheegeen in xabsiga la dhigay ninkii geystay falkan jariimada ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa si bareera magaalada muqdisho ugu dilay qof shacab ah xilli ay halkaa dhulboob ka wadeen waxaa ka waramaya cabdifataax faarax wararka laga helayo xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in maalinkii shalay askar ka tirsan dowladda federaalka ay si bareera u dileen qof shacaba iyo askari ka tirsan dowladda federaalka sidaan la soconayba dad shacaba oo in muddo ah ku noolaa xaruntii hore ee debdemiska xaafadda saybiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka socday barakicin ay samaynayaan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo dadka shacabkaa si qasaba uga barakicinayay guryahooda si ay uga iibsadaan shakhsiyaad qurbaha ka yimid iyo shirkado iyadoo ay sidaa tahay dadka shacabka dhulkoodii si qasaba uga barakicinayso dowladda federaalka ayaa waxay ku dhaqaaqday dil si bareer ay ugu geysatay nin shacab ah oo gurigiisa iska joogay kadib dilka loo geystay ninka shacabka ayaa waxaa hal mar isqabsaday banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka loo geystay ruuxa shacabka ah waa kuwan shacabka oo caraysan oo warbaahinta kula hadlay isla goobtii uu banaanbuxu ka socday
maxaa inuu imaaday ninkii calceelka biyaha uu u imaaday isha gubartiisu ku dilo jooradiisu ku dhex dile nin ceedkir la socda uu dil dhehe sulub sulub luma dhaha tali qashina lagu dhahaa annaga ma ogolaanayno inaad dadka shacab ku tumatid maalin walbana macnaha dadka dhiig imaaday isha gubartiisu ku dilo jooradiisu ku dhex dile nin ceedkir la socda uu dil dhehe nin askari toddoba xabooda madaxa ugu dhifte ninka wuxuu ku dilo ma kasaayo maxaa ku dilo ma dhahay naagaha xaafadan caawa imaa waa kufsanaa xoog iyo murqaa meesha uu baxaysa inuu dhehe ninka uu dilo sababuu ku xoogu u jaate xoogu u sheegay dowladda kasoo badaa xashi maxamuud iyo xamse bari iyo taliya sulub aadhe dhulkaas alaalkaa telefanax ayaa soo dirsaday qofkii soo dirsa telefanaxa ka soo hadlo meesha u shaqeeya telefanax uu nink sababtuu ku dila anoo soo caddeeya ninuu naga dila anaga bartiis jooradigiisu meeshiisa uu imaayo ku dile mala dhahayo maanta ee meeshiisa ugu tagay waddaa isku qabsada malaayo jooradigiisuna ku dile sulub sulub luma dhaha tali qashina lagu dhahaa annaga ma ogolaanayno inaad dadka shacab ku tumatid maalin walbana macnaha dadka dhiiggooda saan lagu gumaada waktigaa noo qabatay ma inaa nagu disheega gaartay guryaha intaa noogu imaadid midda kale nin kala dil waa nin shacab ah oo haddana macnaha xaafadda degnaa gurigiisa loogu imaaday ceelkoo ka shaqaynayan loogu imaaday oo lagu dilay midda kale ninka dilayna waa fanax waxa uu geystay hadda haddii dowladda sii dayso shacabkaana sii day doonin iyo dadka dadka dilay shacab dilo dooni mayno dhammaystir umbaa noo soo baxmaan wax kale noo yaalmalaan annaga dhallinyarada namid ee qaarna way taariibeen qaarna micnaha waddankay ku dhammaadeen intii soo hortay haddaan xoggeennu ku xamaalinayno dowladdiyaanna kuma hadays maxaa samaynaa noo sheega ninkii la dilay taliya fanaxa gacantiisa ku dilay asigaa dilay gacantiisa ku dilay fanaxaasaa gacantiisa ku dilay haa taliya fanax waaye gacantiisa ku dilay waa taliya haare macad maxaa la wuxuu degaya istaal madiina istaal banaadir intuu dhexayso sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in qof kale oo la sheegay inuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka isna lagu dilay gurigiisa si kastaba saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka ayaa waayadii dambe sii xoojiyey ololaha ay ku xalaashanayaan guryaha dadka shacabka iyagoona geystay dilal kala duwan shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa dhibane u ah madaxda iyo askarta dowladda federaalka waxaa isu soo taraya bulshada ku dhaqan walayaadka islaamiga ah ee sida carada le kaga hadlaya heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhowaan badda soomaaliya loogu saxiixay qeybo ka mid a xeebaha soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey qeybta toddobaad muuqaalada ku saabsan aragtida dadweynaha ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkan ayaa waxaa lagu daawanayaa qaar ka mid a waxgaradka gobolka gedow gaar ahaan odayaasha degmada elcadde oo si adag uga hadlay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda itoobiya muuse biixi uu saxay labaatan kilomitir oo kamid a badda soomaaliya iyagoo sii hadlaya odayaasha waxay sheegeen inay itoobiya usoo dhigatay boobka xeebaha soomaaliya ayna ka xigaan dagaal dhiig ku daataa runtii adda waa la ogaa wax badan buu abey ku celceliyey inuu waddanka maaragtay gogoldheg badan buu ka hadlay hadaladiis waad garanaysaan muqdisho intaan ka soo shaqaysanno ayaanu u soo hoyan doonaa artisababa badhoweyn hadalladaas markuu bilaabay hadalladeeda ku xigayna waa tii uu lahaa markaan ciidamada mariirig samaysanaynay xagee la jira intaasoo dhan kolley waxay sogaa insaan filaya murtadiin soomaali ah iyo hoos ka xariireen sidii murtad midka hadda bixiyey murtadka muuse biixi xasan guurguurte iyo cismaan abargeerre runtii hadde hadalkaasna hadalka soomaaliya ka gadmahaya ma aha marka insha allahu tacaala hadduu ilaah idmana dagaal baanu ka xigaynaa iyo jihaad insha allah xerna ummaddan ceello ma qodno waad aragtaan berri waxaa ku xigo dani oo haddana bixinhayo maxaan ku dhaha dekad kale axmed madoobe oo bixinhayo xasan guurguurta waaba baxshay maamul goboleed kasta waxaa lagu waxay rabtaa etoobiya inay deked macmal ay ka hesho ama mid weyn waxay ka heshaba heshiiska hadda socdo waa sidaas ma doonayno hawsha saylac kuma eko waad aragtaan kismaayay joogtaa waana la hadlay runtii waa la hadlay ummaddaanu way hadashee walxaqu yuqaal dad badan baa hadlay dad badan baa waaqica dhabta ah ka jawaabay annagu dadkii ayaga ahaa baan buuxinaynaa weliba aan horay ka nahay waxaan leennahay ma yeelayno etoobiya waa isnaqaannaa ilaahayna waana wada yaqaannaa ummaddaanoo midaysanayo etoobiya ka adkaatay lama sheegin taariikhda toddoba duulaan bay etoobiya nagu soo qaadoo gardarro ah toddobadiiba iyadoo shallayda ay ka noqoto soomaaliya waxaa weli taagan hadalhayntii heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi cabdi abey axmed ugu saxiixay qaybo ka mid a badda soomaaliya dadka soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay heshiiska iyadoona bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay dhigeen banaanbaxay waaweyn ay iskugu soo baxeen dadka fagaarooyin waaweyn ay shucuurtooda ku muujiyeen
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil geesta khasaare kala duwan ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya shilkan gaari ayaa ka dhacay waddada xiriirisa ismaamul goboleedka deegaanada nakuru iyo nayahruru oo ka tirsan dalka kenya kaas oo geystay khasaaro naf iyo maalbo leh sida la sheegay waxaa isku dhacay mooto nooca loo yaqaano dhugdhugleyda iyo gaari nooca xamuulka qaada gaariga oo ku socday si xawaaro leh ayaa ku dhacay mootada waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa shilkaani ku dhintay saddex qof oo ay ka mid yihiin wiil iyo hooyadiis iyo hal qof oo dhaawac ah kaas oo ka mid ah shaqaalaha gaariga xamuulka dalka kenya ayaa waxaa ku badan shilalka gawaarida waxaa mar weliba dalkan laga soo tabinayaa shilal gaari oo joogto ah kuwaas oo ay dad badan ku waxyeeloobeen warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa